bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay alfiyat alimaam الsuyuuطiyi raximah اllahu tacala fi اlxadiid qaala الnaadimu raximah اllah wacdud bihada اnowci maa yataxidu fiihi اrijaalu wالnisa wacadaduu qismayni maa yashtarikaani isma maa yashtarikaani asmaa bintu cumays bni ri'aabin asmaa waathaani fismin wakada fismi abi kahindin bni wabnati lmuhallabi wa minhu wacdu tiri bihaada nowci noocan kan a ku tiri muttafiqa ee muftariqa maa wixii yataxidu midoobaayo fiihi maaga dhexdiisa alrijaalu raggii iyo wannisaa iyo haweenkiiba ay ku midoobayaanoo hal magac ku noqonayaan asmaa'da ragga iyo dumarka ka dhaxayso ku tiri muttafiqi muftariq wacadaduu way xisaabeenoo way tiriyeen taasi qismayni xaal ay tahay laba qismo daa qismayni laba qaybood xaal ay tahay maabay tiriyeen yashtarikaani ay rag iyo dumar wadaagsanayaan isman min jihati ismin xagga magaca ay ka wadaagsanayaan huwa kaasi bintu cumaysin weeyaan ibnu ri'aabin ibnu ri'aab weeyaan asmaa acnii waxaan u jeedaa asmaa asmaan u jeedaa ama huwa isagu asmaa qadci yani labadaba kii aad doonta soo qadar halkan wuxuu leeyahay noocan muttafiqi muftariqa waxaad ku tirisaa ragga iyo dumarka waxa ay magacyada ay ku midaysan yihiin laba qaybood bayna ka tiriyeen wacadaduu way tiriyeen qismayni xaal uu yahay laba qaybood maa alawalu kan hore saasaa fiican wacadaduu way tiriyeen qismayni daa qismayni xaal uu yahay laba qaybood ayb maa yashtarikaani alawalu labada qayb qaybta hore maa shay weeyaan yashtarikaani ay wadaagsanayaan ayb isman min jihati ismin ay ku wadaagsanayaan ragga iyo dumarkii xagga magac ahaantooda ayb kaas marka waa maxay huwa isagu bintu cumaysin ibnu ri'aabin weeyaan asmaa acnii waxaan u jeedaa ama huwa isagu asmaa waa magac aan sheegayo marka maxay noqonaysaa asmaa'u bintu cumays asmaau ibnu rihaab ibnu ri'aab asmaa ibnu cumays iyo asmaa ibnu ri'aab labadaba asmaa baa la wadeeraa soo maa asmaa iyo asmaa waa waa nin iyo naag waa midna waa ibnu ri'aab ibnu ri'aab wax kale maa yahay isku hadle ri'aab iyo ri'aabismu yacni asmaa ibnu ri'aab asmaa bintu cumays mid kasta maxaa magaciisa la yidhaha asmaa ayb nin iyo naagayna kale yihiin waa qaybta koowaad wa maa yashtarikaani labada yacni magaca wadaago isman min wax yacni al awalu kan hore maa yashtarikaani waxay rag iyo dumar wadaagaan isman min jihati ismin ay u wadaagaan xagga magaca huwa bintu cumaysin ibnu ri'aabin asmaa asmaa bintu cumays mid kasta asmaa a leedahay asmaa ibnu ri'aab waathaani fismin wakada fismi abi ka hindi bni wabnati اlmuhallabi waathaani midka labaad qaybta labaad waa kii uu ku yidhi maogta wacadaduu qismayni buu yidhi qaybta kood waa sheegnay wاhaani qaybka labaad fismin magac ayuu itifaaqu yahay wakadaa sidaas in la eg fismi abin aabbaha magaciisna nin iyo naag ayaa waxay wadaagayaan magacii iyo magacii aabbaha labadaba mutafaq muftariq waaye min jihati اlismi wasmi اlabi waa kan waa qaybteedka hindin oo kale weeyaano hindigaasoo ibni iyo wabnati اlmuhallabi maxaa la leeyahy marka hindun ibnu اlmuhallab hindun bintu اlmuhallab mid kastaa magacu waa hindi iyo hindi aabbuhu waa muhallab iyo muhallab marka maxaa mutafaq iyo muftariq ah magacii iyo magacii aabbaha waana nin iyo naag waa ay kale yihiin midna waa nin midna waa naag naam hindi marka ninkana ninna waa loo waa lagu magacaaba naagna waa lagu magacaabi karaa soomaaliga magacyo saas sooma qabo wou qaba magacyo noocaasaa jira oo nimankana lagu magacaabo naagahana lagu magacaabi karo shukriyaa ka mida maa asmaadaas min daalik ya haa ya waxyaabahaasaa ka mida adu marka waa xooheen waa badan yihiin asmaa saasoo kale wou qaba af soomaaliga xataa taa unbay kuu sheegaan almutashaabihu intaas muttafiq muftariqa uga baxay halkan wuxuu gelaya almutashaabih mutashaabiha waxaa waye waa fanni iska saaran muttafiqi muftariq iyo mu'talif iyo mukhtalif labadii baaboon soo marnay ayuu iska saaran yahay maalan magicii ayaa wuxuu noqonayaa muttafiq magicii aabbihii ayaa wuxuu noqonayaa mu'talif iyo mukhtalif baabkeeduu galaa soo ma fahmin magicii maalan waa moxamed kanna moxamedaa la yidhaha waa muttafiq soo maha taas moxamed bnu shurayx moxamed bnu surayj magacii aabbihii marka waa mu'talif iyo mukhtalif waay magaca horena waa muttafiq iyo muftariq mutashaabih marka waa kuwaas waay fi lmutashaabihi alkhaiibu allafa wa huwa min alnowcayni qad ta'allafa alkhaiibu khaiib allafa wou allifay fi lmutashaabihi fannigan mutashaabiha ayuu allifay wax ka allifay wahuwa mutashaabihuna qad ta'allafa wuxuu iska saarnaaday oo uu ka koobnaaday min annowcayni labadii nooc almaadiyeyni ee tagtay labadii nooc ee tagtay labada nooc waa max muttafiqi muftariqoo fanni ahay nooc ahaa mu'talif iyo mukhtalifoo nooc kale ahaa labadaa nooc uu iska saaran yahay ayb qaybihiisuu marka uu kuu sheegayaa yatafiqaa fi lismi waalabu talaf aw cagsuhu aw naxwu daka ma اtasaf wa huwa mutashaabihu an yatafiqaa inuu iswaafaqo weeyaan fi lismi xagga magaca ayb waalxaal alabu aabbihiina i'talafa mu'talif ou noqday magiciiwalxaal alabu ay ismulabi aabbaha magaciisana i'talafa mu'talif ou noqday soo qaybta hore wa magicii baa isku mida magicii aabbaha mu'talif iyo mukhtalif baabkeed galay ow amase cagsuhu kaa cagsigiisa waayo ow amase cagsuhu ay xasala waxaa xasila cagsuhu kii hore cagsigiisaa xasila muxuu noqonaya marka cagsigiisa cagsigu muxuu noqonayaa itifaaqibaa wuxuu ku xasilay magaca aabbaha mu'talif iyo mukhtalifna waxaa noqday magaca hore saas le ow naxwu daaka ma tasaf ow amase naxwu daa kan oo kale kamaa sidii itasafa yacnii ou soo sifa sidii soo sifaysantay ow naxwudaa ama kan oo kale kama tasaf yacnii waxaa weeyaan nisbadii iyo kunyadii iyo uga qiyaas qaaday sidaan oo kale waxaa dhici karta magacii inuu mutafiq noqdo nisbadii ay noqoto mu'talifi mukhtalif kunyadii yaa dhici karto magacii yaa dhici karo sidaas uun tusaale u qaaday ayb kabni bashiirin waa mihaalina markan kabni bashiirin iyo wa bushayrin wabni bushayrin oo kale summiyaa waa lagu magacaabay ayuuba ayuubaa lagu magacaabay mid kastoo iyaga ka mida ibnu bashiirkaas iyo ibnu bushayrkaas oo summiyaa lagu magacaabay ayuuba ayuub lagu magacaabay oo maxaad leedahay marka ayuub ayuub ibnu bushayr ayuub ibnu bashiir itifaaqa xaggou galayna ismiga filismi ayuubuu galay i'tilaafkana magaca aabbahow galay oo midna waxaa waaye waa bashiir midna waa bushayr xayaanu xanaanun xayaan iyo xanaan cusiyaa la nisbeeyey ayb waa la nisbeeyey iyaga oo marka maxay noqonaysaa marka ayb kan marka wuxuu noqonayaa xayaan alasa cusiyaa marka la nisbeeyey xagga nisbaday marka waxay ka yihiin muttafiqi muftariq xagga magacay mu'talif ka yihiin waxaa la leeyahay xayaan alasadi xanaan alasadi nisbada soo ma jeeda alasadiyu waa mid kasta xanaan alasadiyu xayaan alasadiyu nisbadii maxay noqoteen muttafiq muftariq nisbadan maogtaha laba ninaa isla leh waanu isku mid xayaan iyo xanaanna waa mu'talif magaciibaa wuxuu noqday mu'talif iyo mukhtalif kan mihaalkiisa marka waxay tahay itifaaq an yaqaca alitifaaqu fi اlnisbati wاlا'tilaafu wاlikhtilaafu fi اlismi xayaanu iyo xanaanu labadaas oo cusiyaa la nisbeeyey yaa loo nisbeeyena waxaa loo nisbeeyey lilasadi loo nisbeeyey xanaan alasadiyu xayaan alasadiyu kadaa shurayxun waladu nucmaani mac surayjin waladi nucmaani shurayxun shurayx kadaa saasuu la mid yahay shurayxaas oo waladu nucmaani nucmaan inankiisii ahaa sideed leedahay shurayx ibnu nucmaan mac surayjin lala qabo surayj lala qabo surayjkii day waladi nucmaani nucmaan inankiisii ahaa kanna muxuu noqonaa surayj bnu nucmaan shurayx bnu nucmaan shurayx bnu nucmaan surayj bnu nucmaan kan muxuu noqonaa noocan marka alitifaaqu fi ismi اlabi wاltilaafu wاlikhtilaafu fi اlismi wka abi camrin wahuwa shaybaani maca abi camrin huwa saybaani halkaana marka waxuu miaalinaa ti ow naxwu daa middow ku soo lahaa oo kale kunyadii ayaa waxay noqonaya muttafiq walmuftariqay gele nisbadiyaa mu'talif walmukhtalif noqonayso wa ka abi camrin oo kale wahwa abu camarkaasuna ashaybaaniyu wa abu camar ashaybaani mac abi camrin lala qabo abu camar kale lala qabo wa huwa abu camarkaasu asaybaaniyu weeyaan waxaa laleeyahy marka abu camr asaybaani abu camr ashaybaani nisbadii maxay noqotay mu'talif iyo mukhtalif kunyadiina muttafiq alitifaaqu fi اlkunyati wاli'tilaafu fi اlnisbati waa anwaacdaas daa kitaabka mudaalacaysa waa fahmi wka muxamed bni cabdillaahi almahrami almukharimi mudaahi waka muxamed bni cabdillaahi oo kale muxamed ibni cabdillaahi oo kale almakhramiyu ahaa loo nisbeeyey wahaaniihimaa labadooda midka labaadna almukharimiyu waay mudaahi ixdaahumaa midkood mudaahii mid shabbaho weeyaan lilaakhari kan kale halkan wuxuu kuu sheegaa an yaqaca meeshaan waqaca alitifaaqu fi lismi wa fi ismi alabi magicii iyo magicii aabbihii waxaa ku dhacay itifaaq i'tilaafkuna xagow ku dhacay nisbadiibuu ku dhacay makhrami nisbatan ilaa makhrama waa mukharimi waa nisbo kale iyadana mukharim waka muxamed ibni cabdillaahi almahramiyi ahaa waa mid wahaanihimaa kooda labaadna almukharimiyu waay mukharimi ayaa la yidhaha kan labaad moxamed bin cabdillaahi asna la dhahaa ogow waa laba moxamed bin cabdillaahi oo midna uu yahay makhrami midna uu yahay mukharimi mudaahi ixdaahumaa midkood mudaahii mid shabbahaya waaye lilaakhari kan kale wa ka abirijaali اlansaari mac abirixaali اlansaari wka abirijaali aburijaal oo kale aburijaalkii dee alansaariyi loo nisbeeyey mac abirixaali lala qabo aburixaal aburixaalkii dee alansaariyi loo nisbeeyey isago halkaana waa maxa marka tusaaluhu itifaaqu xaggow galayna nisbadow galay ansaari ansaari i'tilaafkana kunyadow galay intaasu anwaacu leeyahay almushtabihu lmaqluubu mushtabihii dabagedisnaay ullifa fi lmushtabihi اlmaqluubi rafcan can alilbaasi fi اlquluubi kabni اlwaliidi muslimin labsun shadiid cala اlbukhaari bni muslimi اlwaliid ullifa waa la alifay fi lmushtabihi mushtabihi mushtabihii day almaqluubi la dabagediyey waxbaa laga alifay khadiib اlbaqhdaadi baa kitaabka alifay la yidhaahdo raaficu اlirtiyaab fi اlmaqluubi min alasmaa'i wاlansaab ullifa waa la alifay fi lmushtabihi mushtabihi almaqluubi mushtabihi day almaqluubi ahaa la dabagediyey rafcan liajli rafcin koryeelid darteed can ililbaasi dheehgal ou kor yeelo filquluubi quluubta dhexdeeda ou ka kor yeelo waxaa sidaa loo yeelay quluubta ishtibaah iyo dheehgal inuu ka kor qaado ayb oo faa'iidadiisu waxay tahay alamnu min tawahumi اlqalbi laba nin baa maalan midna magaciisa waxaa la yidhaha alwaliid ibnu muslim kan kalena muslim ibnu lwaliidaa la yidhaha yani haddaad kala taqaano fanniga inay isku qaldoomi karaan aad maskaxda ku hayso waa iska ilaalinay kutubtan haddaad akhrisa marka waxaa dhici karta inay kutub isku bedbedelanto sida hadda u sheegi doonaba oo qole ay isku qaladoo kale meeshii muslim lasoo hormarin la alwaliid ay soo hormariyaan kitaabadaana loo raajaca marka khadiib iyo kutubtiisa kabnilwaliidi ina weliid oo kale ina weliidkaas yaa waaya muslimin ahayd cadfu bayaan bedel labadaa kugu bannaantahylabsun ay iltibaasun dheehgal oo shadiidun daran ayaa cala albukhaariyi bukhaari korkiisa ahaaday dheehgal oo iska dheehgaleenoo aad u daran ayaa cala albukhaariyi ay kaa'inun fi lbukhaariyi bukhaari korkiisa ahaaday ama dhexdiisa ahaaday wa fii kitaabihi taariikhu lkabiir waa ku wahmiyey meesha yow ka labsun ay iltibaasun dheehgal dheehgalkaasoo shadiidun daran bibni muslimi alwaliidi bibni muslimin ou ku dheehgala ibnu muslim alwaliidi ahaay ayaa cala albukhaariyi kaa'inun fi lbukhaariyi bukhaari dhexdiisa ahaatay oo taariikhu lbukhaari taariikhu lkabiirka muslim ibnu lwaliid iyo alwaliid ibnu lmuslim ayaa iskaga dheehgashay bukhaari ee muslim ibnu lwaliid meeshuu dhihi lahaa ayaa wuxuu yidhi alwaliid ibnu muslim oo ka dhigay laba ninayna kale yihiin ulifa waa la alifay filmushtabihi mushtabihi mushtabihii de almaqluubi la dabagediyey rafcan waxaa kugu bannaan mafcuulu liajlihi liajli rafcin rafcan raafican xaal uu yahay mushtabihulmaqluub fannigaasi mid kor yeelaya can ililbaasi uu kor yeelaya iltibaas filquluubi quluubta dhexdeeda ahaanayo kabnilwaliidi ibnilwaliid oo kale muslimin ahaa ibnulwaliidkaa muslim la yidhaha marka muxuu noqonaa magaciisana muslim ibnulwaliid soo maa oo kale labsun iltibaasun dheehgal shadiidun daran bibni muslimin ibnu muslim ou ku dheehgalay alwaliidi ahaa ibnu muslimkaasna muxuu noqonaa marka midkan dambe ibnu muslimkii alwaliidi ahaa baa lagu yidhi alwaliid ibnulmuslim waa midkan ayaa cala albukhaariyi bukhaari dhexdiisa ahaatay muslim ibnulwaliid ayuu wuxuu ku qalday bukhaari alwaliid ibnu muslim waa kala hormariyey laba nin bayna kala noqonayeen markaas ogow marka haddii fannigan aad cinaayo siiso laba nin hadhowma isku qaldaysa man nusiba ilaa hayri abiihi aabbihii cidaan ahayn qofkii loo nisbeeyey sida jaadadee caadigaa qofka aabbihiisa loo nisbeeya wdri اladii ligayri abin yantasib khawfa tacadudin ida lahu nusib kabni xamaamatin liummin wabni munyata jaddatun walitabani miqdaad bnu اlأswad ibnu jaariya jaddin wafii dalika kutbun waafiya marka dadkan magacyada abood aan loo nisbayn waa noocyo badan yihiin kuwa waxaa loo nisbeeyaa dad min baabi tabani aa kuwa loogu tabani nin baa iska korsaday aabbihiis asaa loogu magac daray dabcan waagi horena waa jiri jirtay markii dambe islaamku waa kii reebay udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allahi waxaa loogu nisbay karaa dad uu la joogjoogi jiray ayaa magacan loogu qolo ooma qabiilo oo yacnii dhex deganaay ayaa markii magaciisa la sheegaba qabiiladii magaceeda layskaga daraa waa dhacdaa hooyadiis in loogu sheego ismaaciil ibnu culaya bilaal bnu xamaama hooyadiis ayeeyadiis waa dhici kartaa yacla bnu munya ayeeyadii ibnu taymiya ayaa ka mida kuwaas ayeeye waay taymiyadaas kore ibnu taymiya ayaa loo yaqaana mashhuurkiiah waxaa dhici karta qofka in loo bixiyo awowgiisba magacaba inta laga boodo ku caan baxo awowgiis magaciisa yaxya bnu bukayr kutubta saasaa ku taal badana yaxya bnu cabdillaahi bni bukayrna kuwayaalkaas o dhan baa soo gelaya wadri ogow alladii midkii yantasibu u nisbaysanaayo ligayri abin aabba waxaan ahayn aabba hayrkiis u nisbaysanaayo maxaa loo baranaa marka maxaad u ogaanaysaana khawfa tacadudin tacadud iyo tiro badnaan cabsi aad ka cabsanayso inuu kugu tiro bato idaa haddii nusiba loo nisbeeyo lahu ay liabiihi loo nisbeeyo kolkii aabbihiis loo nisbeeyo si uusan kugu dad badan aynan kugula noqonin ninkan haddii layidhi maalan fulaan ibnu fulaan oon aabbihiis loo nisbaynin ismaaciil ibnu culaya oo kalea layidhi mar kalaad aragta ismaaciil ibnu ibraahiim iyadoo la dhahay laba nin baad u malaynaya sooma haddaada aqoonin waa halkii la wadri ogow alladii midka ligayri abin yantasibu u nisbo sheeganaayo ligayri abin aabba hayrkiis khawfa tacadudin maxaad u baranaysaana khawfa tacadudin badnaan dad badan inay yihiin cabsi aad ka cabsanayso sidaa inaad u malayso idaa haddii nusiba loo nisbeeyo lahu ay liabiihi loo nisbeeyo kabni xamaamatin wadaalika kaagaasina kabni xamaamatin oo kale weeyaano bilaal mu'adinka rasuulka bilaal bnu xamaama ayaa la dhahaa kabni xamaamatin oo kale liummin ay nusiba waa loo nisbeeyey liummin hooyaa loo nisbeeyey wabni munyatin wa kabni munyatin ibnu munye oo kale jaddatun hiya munyadu jaddatun ayeeyo yaclamnu munya marka lale ayeeyadiis waa hiya iyadu jaddatun ayeeyo waaye walitabanii walitabanii tabanina miqdaadu bnu اlswadi ayay u sugnaatay oo in tabani ninkan marka tabani ayaa loogu bixiyey magacaani miqdaad ibnu camrina la dhahaa isaga magaciisa rasmiga ibnu jaariyatin ibnu jaariya nusiba lijaddin awow baa loo nisbeeyey mujamac ibnu yaziid ibni jaariya mujamic ibnu yaziid ibni jaariya awowa marka loo nisbeeyey markaas waxaa layska dhahayaa mujamacu ibnu jaariya layska leeyahay awowgiisna waa jaariyahaas wafii daalika kaagaasina kutubun kutub baa ahaatay waafiyatun oo badan kutub waafiya oo dhammaystiran baa fannigan laga alifay almansuubuuna ilaa khilaafi اdaahiri almansuubuuna kuwa loo nisbeeyey ilaa khilaafi الظaahiri daahirka sida khilaafsan sida adig kuu muuqanaysa si khilaafsan ayaa nisbadooduba ay tahay wanasabu اlbadriya wاlkhuusiya likownihi jaawara wالtaymiya kadalika alxadaa'u liljallaasi wamiqsamu mowlaa bani cabbaasi wanasabuu way nisbeeyeen cuqbata bna camrin cuqba bni camr albadriya ayay u nisbeeyeen bedri cuqbatu bnu camrin albadriyu ayaa la leeyahay bederna marka kama qayb gelin dihnigaaga maxaa u soo degdegaayo inuu bedri yahay culummada saasay u badan yihiin imaamu albukhaari laak waa ka qayb galay uu yidhahdaa beder fii saxiixii saasuu ku sugaa laakiin culummada waxay u badan yihiin inuunan ka qayb geline meeshii ay waqcadaas ka dhacday inuu ku dhashay wanasabuu way nisbeeyeen albadriya badri bay u nisbeeyeen cuqbat bnu camrin cuqbat bnu caamir maaha cuqbat bnu camrin cuqbat bnu caamir juhani waalkhuusiya ayay u nisbeeyeen wanasabuu way nisbeeyeen liibraahiima bni yaziid alkhuusiya bay u nisbeeyeen ibraahim bni yaziid alkhuusi ayaa la yidhaahdaa likownihi maxaa labadaaba bedri iyo khuusi loo kala yidhina likownihi midkan dambe maxaa khuusi loo yidhi likownihi ahaanshadiisa jaawara inuu la degey oo la darsay dadkaa qoladaa khuusiyiintou la darsay markaasaa khuusi loo bixiyey la kama dhalanin adiga markaad fiiriso waxaad moodaysaa inuu qoladaas yahay laakiin ma aha wataymiya taymi ayay u nisbeeyeen sulaymaan bnu darkhaan abulmuctamir attaymi ayaa lyihi abulmuctamir altaymi wtaymiya taymiga wataymiyu taymiguna kadalika sidaa wataymiya ayb wanasabuu sulaymaan bna darkhaan ayay ataymiya u nisbeeyeen likownihi jaawara sia laftirkiisa inuu dhex deganaa likownihi nazla fiihim inuu dhex deganaa alxadaau khaalid bnu cabdillaahi alxadaa'na kadalika sidaadaasoo kale waayo nisba calى khilaafi daahir ah alxadaau xadaa liljallaasi alxadaau xadaa'na kadalika sidaadaas oo kale maxaa loogu magacaabay liljallaasi liajli iljallaasi fadhibayani fadhi badnaanshihiisa darteed kii fadhiga badnaay yani fadhi badnaantii ou fadhi badnaaday nimanka xadaa'iinta kabaha sameeya oo ula fadhi jiray badnaanteeda darteeda xadaa loogu loogu naamnaysay oo maxaa laleeyahay khaalid اlxadaa haddaad fiiriso waxaa is leedahay ninkan waa nisbatan ila alaxdiya nisbo oo ninkan kabaha inuu ama gado ama uu sameeyo iyo yaad u moodaysaa sidaas ma ahan laakiin ee waxay tahay nisbatan ilaa yacni likarati juluusihi macahu aada ula fariisan jiray markaas xadaa loogu bixiyo wa miqsamun miqsam kada isaguna sidoo kale weeyaano mowlan xaal uu yahay mowla mowlaa bani lcabaas mowlaa bani cabaasin xaal uu yahay bani cabaas mowlahooda marka miqsam markii la yidhaha mowlaa bani lcabaasa layska dha miqsam mowlaa bani cabaas kaas marka isagu marka mowlo ahaan maahane waa ibnu cabaas aad u laasimay xataa ilaa looga naanaysay mowlaa ibni cabaas ilaa looga naanaysay ayb miqsam mowla bni cabaas marka inuu mowlo u yaho isagoo xoreeye ma ahane waa likarati mulaasamatihi laasimidda uu laasimi jirta marka waa markaad aragto nisbo calaa hayri daahiriha ah sidaan markaad u fiiriso mowlo waayad isleeda laakiin ma asla almubhamaat mubhamaadka nisbooyinka calaa khilaafi daahir kuwii aan soo marnaa soo gelahay yuunus alqawiyu iyo yuunus alkaduub iyo kuwii tirada badnaan soo marnay almubhamaatu mubhamaadkii fannigan mubhamaad waxaa la yidhaahdaa laba meelou galaa hadda matnina waa galaa waxana waa galaa sanadkana waa galaa sanadka hadduu galo mubhamku waa daciifa u noqonaa xadiidka waa soo marna oo haddii sanadka la yidhaha can rajulin sida u socda un xadaanii rajulun waa mubham mubhamkaas ilaa laga helana sanadkuma saxiix noqonayo la ogaado yacnii xaalkiisa mubhamka laakiin hadda uu ka hadlaayo kaas maahane wuxuu u jeedaa mubham matniga ku dhex jiro oo maalan matniga dhexdiisa waxaa lagu yidhi jaaءa rajulun ila اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam ama maalan waxaa la yidhi jaaءa rajulun ila bni cabaas ninaa ibnu cabaas u yimid ninkaas yaa waay oo mubham u ah marka kutub waxaa jirta marka aad u raaraadiso riwaayaadkay tatabuc ku samaynaya ninkii baa la soo saara hadhow fawaa'id badan baa ku jiri karta sanadka laftirkiisana mubhamkiisu waa baabkan hadda waa soo gela labadan bay maxaa yeele haddii sanadka dhexdiisa xadaanii rajul abu daawuud uu ku yidhaahdo kutubtan in dib loogu laabtoo la baaro rajulkii marka haddii rajulkii la dul istaago riwaayaad marka waxaa lagu ogaadaa ninka mubhamka ah duruqda in la jamciyo markaas waxaa la arkayaa riwaayo ama dariiq ninkan isimkiisa lagu caddeeyey haddii marka ibhaam sanadka galay ee ahayd faa'iido weynaa ku jiraysa dhow xadiidkii baa la dul istaagaa saxaxa daciif waxuu yahay laakiin sanadka hadduu ku jiro mubhamka dhibaato ma u keenaya ma u keenayso haddii sanadku matnigan ujeeda haddii sanadku saxiix yahay matnigii la yidhaahdo un jaa'a rajulun ila nebiy sal ly slam nin baa nebigu u yimid waxaa waxaa buu yidhi ilaa ilaa ilaa in la ogaada haddii kale xadiidka ma ansaxayo miyaa la leeyahay maya waxba ma dhibaayo marka kaas ilaa ninka nebiga u imaanaya hadduu muslim yahay waaba saxaabi laakiin in layska ogaado macaani xadiidka diraayadiisa inay wax ka taageertaa dhici karto waa allafu way allifeen fii mubhamaati alasmaa asmaa'da mubhamaadkeeda ayay wax ka allifeen asmaa'da kuwooda la qariyey sabab likay tuxiida nafsu nafta say u koobto minhaa asmaadan mubhamaadka xaggeeda cilman ogaal say uga koobto cilmi say nafta ugu koobto likay tuxiida si ay u koobto annafsu nafsadii minhaa min almubhamaati mubhamaadka xaggooda cilman ay uga koobtay ila mubham waa kaa qarsoon yahay haddaad ogaato marka cilmiga ibnu xajara aad ugu dadaalay fatxulbaariga aad ugu dadaalay ayb kutubta marka mubhamaadku waa badan yihiin laga alifay alkhawaamid walmubhamaadaa jira ibnu bashkuwaal uu leeyahay waxaa kaloo jira kitaab kaloo alkhawaamid walmuhamaad la yidhaha saas magacaasoo kale leh ee uu leeyahay cabdulghani ibnu saciid alasdi madbuuc waa kitaabkaas iyo kuwo kale waxaa jira iyadana mubhamaatu saxiixi albukhaari ibnu اlcajami uu alifay mubhamaatu saxiixi اlbukhaari sibd ibni اlcajami nacam adu marka kutubahaas faa'iiday leeyihin ayb wadalika kaagaasina ka rajulin oo kale weeyaan wamra'atin oo kale waaye wabnin ibni oo kale ayb wacamin oo kale adeer khaalin abti oo kale akhin oo kale zawjin oo kale cadfun bilaa caaطif waay waashbaahin iyo shbaahin wax shabaho kuwaas waa umin iyo hooyo oo kale ama muhamaad ayb mubhamaadkiina halkaas buu uga baxay fanniga marka in aada loogu khidmeeyaad fahmay marka xadiidka macrifatu الhiqaati wالضucafaa hiqaadkii iyo ducafadii in la ogaado rijaashu yani ragga hiqaadka ragga ducafada in la kala ogaado macrifaة الhiqaati wاlmudacafi ajalu anwaaci اlxadiiثi facrifii bihi صaxiixa wاsaqiima warjicii likutbin tuudacuu fiiha waatbicii وأتبعي معرفة الثقاaت ثقاaتka oo la garto والمضacaف iyo kuwii la ضaciifiyey oo la garto أجل أنواaع الxadيiثi xadiiثka أنواacdiisa kuwa ugu waaweyn فacriف ee garanaya أيهa المحadiث ثiqاad iyo ضacafo la barto waa ajalu anwaaci اlxadiid xadiidka anwaacdiisa kuwa ugu waaweyn marka markaa wuxuu leeyahay bihi ay bisababihi isaga sababtiisa facrif aqoonso dheh aلصaxiixa mafcuulkii facrif meelkaasu dhaca marka facrif aqoonso ayuha almuxadiثu aلصaxiixa صaxiixi iyo wاsaqiima iyo xadiidkii jiranaa bihi bimacrifatihi ku aqoonso bimacrifati الhiqaati wالضucafaa'i ku garo hiqaadka iyo dacafada garashada aad garanayso yaa waxaad sabab waxay u noqonaysaa inaad garato saxiixii daciifka macnaheeda lagama wado haddaad rijaash uun keliya fiiri rajulkan waa daciif midkan waa iqo khalaas bis xadiidka sanadka fiiri iqa iqa iqa iqa iqa saxaabi saxiix waaya xadiidka sidaas ma ahxadiidka cilal khafiyaa geli kara oo lagu daciifi karaa shuduudaa imaan karo matniga matnigaa dacfiga uu ka imaan karaa itisaalu sanadaa loo baahanya nimankan iqa iqa iqa ad leedahay waxay u baahan yihiin itisaal itisaalkooda in la ogaado soo ma fahmta cadligooda iyo yani cadliga iqanimada cadliga dabdiga unbuu kuu sheegaa bis waayahay marka wuxuu ku yidhi macrifatu ayb macrifatu hiqaati hiqaadka macrifadooda walmudacafiyi kuwii la daciifiya ajalu anwaaci alxadiidi weeyaan facrif aqoonso asaxiixa saxiixa iyo wasaqiima iyo saqiimkii bihi bisababihi ku aqoonso warjic u laabo likutbin kutub u laabo kutubtaas oo tuudacu la dejiyey fiihaa hiqaaddii iyo dacafadii laga alifay meeshaas kadib muxuu idiin qoray watbaci haa saasaa fiican watbac raac raac culimmadaas dabagalo raac halkan wuxuu ku yidhi kutub u laabo kutubta laga alifay baabkan yaa kala duwan kuwo hiqaaday u gaar yihiin kuwo dacafay u gaar yihiin kuwo waa isku daraayaan kuwana kuwo waa isku daraayaan kuwo waxaa weeyaan kutubay khaas ku yihiin kuwana waxaa weeyaan kutub khaas kuma ahan waa iska mudlaq ibnu xibbaan oo kale wuxuu leeyahay kitaabu hiqaat hiqaad oo dhan bou dabada ka maraan wixii isaga oo sidaa la ahan almajruuxiin ayuu leeyahay ibnu xibbaan kitaabu almajruuxiin ducafada ayuu u gooni yeelay kitaabkaas kuwo waxaa weeyaan marka waxaa ka mid a taarikh اlkabiir lilimaami اlbukhaari waa isku daran yahay hiqaad iyo dacafaba aljarx waالtacdiil libni abi xaatim waa isku daran yahay hiqaad iyo dacafaa intaba wahaakada kuwa dacafadaa loo gaar yeelay majruuxiintaasaa ka mida waxaa ka mida kitaabu dacafa almatruukiin lilimaami الnasaa'i waxaa ka mida kitaabu aلضacafa lilcuqayli waxaa ka mida kitaab alkaamil libni cadiy waxaa ka mida kitaabu miisan اlictidaal fii naqdi الrijaal lilimaam الdahabiyi kuwo ducafo iyo hiqaad waa isku dareen laakiin kutubay iltizaameen waxaa ka mida alkamaal tahdiibu اlkamaalka tahdiibu tahdiibka taqriibu tahdiibka kutubu sita waa kulligood kuwaas oo dhan tadhiibu tahdiibka dahabi kaashifka kulluhu waxaa waaya kutubu sita rijaalu sita kuwooda hiqaadka iyo kuwa ducafada xaggaas ka raadinaya waxaa ka mid a tacjiilu اlmanfaca iqaad iyo dacafo isku daraa laakiin wuxuu qaatay zawaa'id اlarbaca ala'ima alarbaca abu xaniifa maalik shaafici axmed kutubahaas ay xadiidka ka qoreen rijaasha ay la goonida noqdeen oo ummahaatu sita ay kala hareen ayaga ay kala gooni noqdeen oo ummahaadka aan ku qornayn ayaa isaga tacjiilumanfacaha uu kuu sheegaa wahaakada kutubu sidaas kutubta ardaygu marka u laaba uu ku leeyahayna xajmiga uu qaadi karay ku xihan tahay qofka bilowga ah taqriiboo isticmaala haddii kale waa ku wareera aadu ugu wareera tahdiibu tahdiib hadduu soo qaato tahdiibu tahdiib muxuu qoraa fulaan ibnu fulaan marka hore ninkiibau nisbadiisii sheega wuxuu gelaa ka bacdi rawaa can wuxuu wax ka wariyey hebel hebel hebel hebel wa canhu asaga waxaa wax ka wariyey fulaan fulaan fulaan fulaan uma wuxuu galaa wulida sanata kada intaas dhib ma leh kadib wuxuu galaa wixii laga yidhi qaala bnu maciin iqatun wa qaala anasaa'iyu laysa bilqawiy wa qaala fulaanu yacni laysa bidaaka alfaad daahirka iska soo horjeeda ayuu dhex dabaalanaa marka nin walba hadal ka yidhi ninkaan alfaaddaas adiga ma jamci kartid cilmigeeda ma lihi inaad jamciso ood axaadiidta inta fiiriso ood yacnii tatatabuc samay ku ijtihaadda ma jamci kartid idan marka dahabi iyo ibnu xajar iska daba joog marka oo iyagu way jamcinayaanoo kaashifka iyo waxaa isticmaashaa taqriibka intay kuu jamciyaan alfaaddaas ayaa laga yaabaa inay yidhahaan saduuqun yahim iska dhaha saduuqun yahim saduuqun yahim marka waxbuu kuu jamciyey waa iska qaadataas haddii kale laakiin waa ku wareereen mutaxayiraa ku noqonay waagaad aad u barato kuwaas kale aad darato tahdiibulkamaalka ka sii daran bad waa isaga taariikhulkabiir iyo waxaa ka sii daran aljarx watacdiil libni abi xaatim meelaha qaarkood qofkii oon qur-aankaba xifdinin ama baraninba oo aan arbiciinkii baranin aa laga yaabaa taqriib in lagu wareeriyo sida un rijaal laysweydiinayo oo maqlaan marka rijaashiioo rabaa marka rijaashiyaa la weydiinan xataa yushaarika marka taqriibu maanta inu ku daalaa arbiciin iyo yacni qur-aan iyo ma yaqaano wax waxaa fiican qofka soo diyaar u ah inuu qaato wax aadan adoo diyaar u ahayn haddaad wax aa qaadato waxna ku anfici maayo wakhtigaadana waa kaaga dhumaan waana xirmaan oo yani cilmigu cilmigu waa waxa xirmaaniyo ayb marka kutubahaas marka yaryarkaa ayuu isticmaalaan wixii ka dambeeya marka kuwaas kale kuwaas kale marka haddaad inta kan ka aragta xukunka haddaad doonto kuwaas kale wax ziyaadaad isay raadsan kartaa ayaaba kale taqriibka iyo kaashifka waxay u qoran yihiin xuruuf alhijaa'iya calaa tartiib alxuruuf alhijaa'iya waa heli kartaa marka qofka magaciisa haddaad hayso waa fiirina hamsow ka bilaaba ilaahay ilaa iyo ya-u geyna asmaa'dii uma asmaa'da naagaha gaara u qoray haddaad naag magaceeda raadinayso horaha ka raadin kadib kunyadii abuu abuudi iyo galeen ninka haddii kunya u leey abuud xaggeeda dambe un ka raadi kadib wuxuu galay ibnu kuwii ahaa ibnu abi kadib yacni alqaabta kaas aad u sahla wajuwiza aljarxu lisawni اlmilla waxdar min aljarxi liajli cilla wajuwiza waa la banneeyey aljarxu jarxigii baa la banneeyey maxaa loo banneeyena lisawni اlmilla diinta ilaalinteeda diinta si loo xifdiyo loo ilaaliyo ayaa jarxigii la banneeyey ilaa awal wuxuu ahaa ma og tahay xan waaye jarxigu waa xan nooc xan ah laakiin xantaani markii la fiiriyey haddii aan iyada la samaynin diintaa fasaadaysa haddii iyada la samayna ninkaana cirdigiisa xoogaa yar lagu xadgudbaa cirdiga qofkan iyo diinta diintaa weyn oo yacni kuliyaat lhamsa marka daruuriyaat ulkhamsa marka la sheegayo diintaa ugu horraysa soo maha diintaa ugu horraysa qof cirdigiis iyo diintii baa horey marka diintii baa la ilaaliye si diintii loo ilaaliyo jarxigan marka waa layska banneeyey mar haddii la banneeyey marka maxaa lagu banneeyey laakiin lidaruurati daruuradan in allaale inta ay ku soo xasilayso inaad diinta ku xifdiso hadday soo xasisho faraha ka dhow ka qaad marka sooma fahmi saasay sakhaawi iyo dahabi iyo culammadana saasay dhahaan maadaama daruuro loo banneeyey wadaruuru wadaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeeda lagu qadaraa wax mar walba iska socda ma aha marka ay u baahan tahay in diinta la xifdiyo lagu ilaaliyo samey xantaas yartaana ka joogka bacdi intay ku soo xasili kartana sheeg haddii laba kelmad ninkaas intaad ugu sheegto ninkan waa daciif ama ninkan waa nin saasa faduu ahal uma aha intaa hadduu ku qancay ha uga badinin ayb acmaal daati isaga oo aan hagelin ilaa diin waa wax la ilaalinaa ma ogtahay meesha inta uu ka leeyaho diintaa keliya sheeg acmaashiisa daatiga gurigiisa oo ku samaysta faraha ka qaad maca waxaasuu sameeyaa iyo kanuu yeelaa iyo saas waaye iyo waxaan shuqulba ku lahayn yani caaya iska noqonaya waxaasoo kale ayb jarxiga iyo tacdiilkana wuxuu u baahan yahay cilmi iyo taqwo alla ka cabsi iyo cilmi iyo insaaf cadli ayuu u baahan yahay ayb walidaalika imaam ibnu daqiilciid waatuu yidhi acraadu اlmuslimiina xufratu min xufari الnaar waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min الnaas alculamaau wاlxukaam dadka inuu saas ogaado ninka jarxiga iyo god naareed qarkiisuu taagan yahay inuu ku dhaco waxaa uga dhiman inuu markaas si xun u isticmaalo fannigan markaa de jarxiga iyo tacdiilku wuxuu iska noqday fanni suuqyada iska dhex yaalan ayb oo lugushaha cabo laakiin fanni wuxuu ahaa aad u dhib badan oo aad cinaayo badan u leh ayuu ahay qofku marka waa inuu yaqaano asbaabta wax lagu jarxiyo waa inuu ka saayo qofaan asbaabuljarxi aqoonin waxma jarxi kara lagamana dhegaysanayo ayb waa inuu taqi yahay marka laleeyahy taqwadiisaa ka celinaysa qofkan inuu ku xadgudbo wa ilaa haddownan taqwo jirin labada ninoo murantaba waa isjarxilahayisjarxilahayawalidaalika ayaa labada qofee khilaafka uu ka dhaxeeyo oo la og yahay yacnii inay tanaafus iyo xoogaa dood iyo isnacayb yar uu ka dhaxeeyo waa laga tagaa jarxigooda waa laga boodaa kalaamu alaqraani yuطwaa walaa yurwaa ayaa la yidhaahdaa ciraaqina waa sheegay asaguna waa sheegi doonaan kalaamu ahlilcasri in laga tago baab dhanu u baabaystay imaamu ibnu cabdilbar fii jaamici bayaan اlcilmi wafadlihi baabu kalaami اculamaai yani baabun kalaamu اlculamaai bacduhum fii bacdin baab dhanu ka dhigin culammada marka macsuumiin ayagu ma ahna laba noo ayagu si gaara iskugu taagan adiga markaas intaad sii wadwadda marka mid qowlkiisa ka dhigta ma ahan marka laleeyahy kalaamulaqraanna waxay tahay aqraan kasta warkooda waa la tuura ma laga wado waa labada qofee la ogaaday inay wax ka dhexeeyaan ma laba qofoo wax ka dhexaynin haddii mid nin casrigiisa oo ka hadlo waa la aqbala haddaan qariina haddaynan jirin lagu radiyo ayb qariina lagu radiyo haddaynan jirin jarxu marka waxyaabahaas uu leeyahay wajuwiza waa la baneeyey aljarxu baa la baneeyey lisawni اlmila ayaa loo baneeyey shucba lisawni اlmila diinta ilaalinteedaa loo baneeyey darteed waxdar ka digtoonow min aljarxi jarxi ka digtoonow liأjli cilatin cilo darteed cilo adiga yacni markaas aad wadato oo yacni qofkan aad markaa wax aad adugu un cillo ka dhiganayso xaqiiqana aan saa ahayn ka fogow inaad wax ku jarxiso leanna maxaa yale jarxigu ibnu xajarba siduu yidhaahdo waa wasmo oo waxa waaye waa sumad qofkan aad ku oo xun ood ku sumadaynayso waxaa dhici karta inaysan weligiis ka harin hadduunan marka xaqiiqo aysan in layska daayin waa inaan marka tawahum wax lagu jarxinin waxaasoo dhan baa imaanaya tawahumka ibnu daqiiq wuxuu ku soo qaatay nin culimmadii xufaadulxadiid ka mid ahaa meel dhulkan shaam ayaa nin dhulkan masar ayuu xadiid uga qaatay nin waa ninka ibnu daqiiq wuxuu yidhi caalim waayuu yidhi ninkan yani uu ka sheekayn doono oo uu leeyahay hadalkiisa waa la qaataa jarxiga iyo tacdiilka nin unbaa marka wuxuu arkay xadiid iyo sheegaayo fulaan baan xadiidkaas ka wariyey xaggee isku aragtay inuu yidhi fulaan xajka uu tegey masar uu soo maray meeshaas waa ka qaatay marka markuu soo maraayo meeshaan markaasuu yidhi maya hadduu masar soo maray anuu ii imaalahayo sooma marin uu yidhi waana majruux ninkiina waa jarxiye kaas camal tawahum waay intuu masar soo maro ayuunan shiiqan kusoo leexo karin waa dhici karta tawahum marka waxba laguma jarxiyo qof asal cadli iyo dabdi ku sifaysnaay waxa noocaasoo kale laguma jarxiy mutaqadimiinta laakiin waxaa la yidhaha taxaamulka waa ku yaraay ila diintoodaa fiicnayda oo xilligan yani wakhtiyadii mutaakhiriinta waa ka diin fiicnaayeen laakiin mutaakhiriinta waxaa laga helay khabdi fara badan labadii caqiido isku khilaaftaba yacnii intay si xun dariishadda iskala baxaana ay dhici kartaa qofkan caqiidaha ku xumaado wax kale uunan ku xumaynna waa ku xun yahay buu dhahayaan insaaf maaha waxaas ma taas waa la diiday wardud raddi kalaama bacdi ahli اlcasri ahlu casriga kalaamkooda qaarkood raddi fii bacdihim qaarka kale ay ka yidhaahdaan ruwiya dalika kaagaasaa la wariyey can ibni cabdilbari baa laga wariyey ibn cabdilbar waa jaamicu bayaan ilcilmi wafadli baab dhan waay baabkaas daalacashadana ku fiican baab dhan buu ka dhigay marka kalaamka noocaasoo kale waa layska laaba dadka marka mutaakhiriinta waxaas inay soo qufaan ma aha laba imaam oo maalan isku xumaay oo hadallo ad adag isku yidhi oo kale haddaad daba gashood soo qufo qufto de nin waxaad noqonaysaa meel inta galay intii xumayd un ka soo quftay nacam wixii fiicnaayn iskaga tegey nacam tixsigoo kaleu noqonaa qofka marka nacam oo meelaha marka cilalka iyo boogaha iyo ka daba ordo oo meelaha nadiifka aan aadin warubamaa rudda warubamaa waxaa la arkaa rudda in la celiyo kale marka tanna waa hadday qariino jirta middaan soo sheegnay warubamaa rudda in la celiyaa la arkaa kalaamuuljaarixi kan wax jarxinaa kalaamkiisa id waqti lam yakun ounan ahaanin daaka kaagaasi biamrin arrin arrinkaasoo waadixin cad waxaa dhici karta kalaamuuljaarix in layska radiyo id goorma waa waqtigii lam yakun ousan ahaanin daaka jarxigaasi biamrin amar amarkaasoo waadixin mid ku yimid ousan ahayn jarxigii baan amar waadix ku imaan waxaan xaqiiqatan waxaan jarxi ahayn wax ku jarxina marka ninkii maalan la yidhi shucba maxaad ku jarxisay markaasu wuxuu yidhi ra'aytuhu yarkudu birdownan waxaan arkaa soo dameer ama yacnii baqal ku boodboodayan ku cayaaraya mid kale marka wuxuu yidhi samictu sawta tambuurin fii beytii gurigiisaan gurbaan ka maqlayo gurigiisa gurbaanka inuu ka maqnaayo dhici karta markaas waa ixtimaalaadaa jiri kara waxaas ka yaraa dadku hadda yacni marka calaa kullin jarxiga iyo tacdiilku wax riwaayaad ku tacalluqa hadduu yahayna dadkaana iska leh zamankan jarxi iyo tacdiil hadda ma dhammaaday maadaama xadiid werintii ay dhammaatay ma dhammaanin weli waa joogaa maxaa yeeley diinta in la ilaaliyo weli ma dhammaanin qaadiyaa jiro mufti baa jiro mudarisaa jiro waxay u baahan yihiin marka wixii ka yacnii munaasab uga ah iyo waxaan munaasab uga ahayn in laga hadlo laakiin yaa ka hadlaaya nin yaqaanaa ka hadlaya mudaris oo kale yaa fatashi kara inuu wuxuu akhrinaa sax yihiinoo yaqaan in kale nin wixii yaqaano qaadi yaa imtixaani karaa nin qado ka saayaqaano wahaakada muftiga sidoo kale nin ahlu fadwo ah culummaa intay ka fadhiisato ayay soo cayinayaan ama ay dadka uga digi karaan xataa yani sidaas ma ahan yacnii nin aan bihi iyo laka kale aqoonin qur-aankana aan dhammaynin waan yacnii dacwadaba kuwa wakhti yar ku jiro haddana jarxi iyo tacdiil loo dhiibay aad arkaysaa haddii la yidhaha war jarxiga ahal uma tihiinna waxay ku leeyihiin yani jarxigi tacdiilkaa la diidey waa la diiday maahane shuruuduu leeyahay haddaad jeceshahay tasaddi yacnii ninkii tasaddi iyo tasadur jecel waa inuu dhibtoodo uu dadaalo waa lagu maqlaa markaas imaam axmed ibnu xambal markuu imaam noqday kadib uu hadlay wahaakada shucba markuu leeyahay tacaaluu falnaqtaab lilaahi saaca kaalaya ilaahay dartiis aan hal saac wax u xamanno maslaxou taxqiijinayo waana yaqaanin wuxuu ka hadlaya laakiin ninaan maslaxana aan maslaxana aqooninoo keliya un colaad kooxeed la baray ama colaad shakhsiyeed la baray wax uu faa'iido leeyahay malaha jarxiga iyo tacdiilka ninkaas shiikhii albaabkiisa u furana wax allaale wuxuu ku fasaadiyey calayhi waay marka in laga dheeraado ku fiicaya الذhabiyu majtamaca اثnaani calى twثiiqi majruuxin wajarxi man calى qaala الذahabiyu dahabi waxa uu yidhi majtamaca maysan ku kulmin اثnaani labo calىa towثiiqi majruuxin qof majruux ah towثiiqintiisa wajarxi man iyo qof jarxigiis kuma aynan kulmin laba muxadisiinta ka mida qofkaasoo calaa sareeye sareeyo wuxuu leeyahay halkan imaamu dahabi muxadisiintu laba kuma aysan ijmaacin nin daciifa inay iqa ka dhigaan ama nin iqaa inay daciifiyaan laba marka waxaa weeyaan waa calaa sabiili mubaalaqa iska waaynwaxaa laga wadaa un muxadisiintu kuma ijmaacin way dhici kartaa laba inay daciifiyaan nin iqaa nacam toban tobannaanna ay xaalkiisa saxdaa sheegaan marka inaanidan marka looma jeedo mafhuum ma laha mafhuum ha u qaadanin oo hadhow ha dhihin waa kuwaanaa laba muxadisiinta ka mida nin daciifay iqeeyeen laba waxaa loo jeedaa un yani culamaa اlxadiid ma aynan ku ijmaacin nin iqaa inay daciifiyaan nin daciifa inay towfiiqiyaan kuma ijmaacin bal yani waxuu ka wadaa laabudda waa bayaaninaya hadday ayagu xataa qaar ay qaldabaan qaar baan qaldamaynin ayagu macsuumiinna ma ah ogow baab kalena ogow jarxiga iyo tacdiilku min baabi اlahbaar miya mase waa min baabi اlaxkaam masale in bayaan u baahan la ogaado jarxigan qof lagu ridaayo ama tacdiilkan akaam baabulaxkaam miyaa oo marka waxaa la leeyahay waa min baabi alaxkaam wa dariiquhu اlijtihaad mase waa min baabi alakhbaar dariiquhu اriwaaya dadaa waxay u qaateen jarxiga tacdiilku inay abaar khabar inuu yahay khabar walidaalika waxay ku leeyihin shiiqaan hadduu jarxi tacdiilka yaqaano ahal u yahay culummo yahay hadduu kuu sheego khabarulwaaxidka sida inaad u rumaysato ay tahay oo ruma inaad u rumaysato ninka iqada khabarkiisa waa la rumaystaa inaad rumaysato sidaas ma ahan laakiin jarxi iyo tacdiilku waa ijtihaad waay halka ninaa laga yaabaa marna inuu nin fiqeeya marna daciifiyo sooma arag hadday khabar tahay marka masaasaa dhici lahayd imaamu ibnu xajarna kitaabka nushatu nadarka waa ku sheegaan sooma fahmi mar haddii la yidhaha waa waa axkaam la ridaayo ijtihaadna lagu gaaro oo ninkan uu ku gaaraayo waxaa u baahan tahay markaas qad yukhdi waqad yusiib yukhdi wa yusiib marka waa laga tegi karaa marka imaamkan isagoo weyn oo caalima imaam ku ah jarxiga iyo tacdiilkaa laga tegaa qowlkiisa lannahu qad yukhdi ijtihaad waa waxa hadday khabar ahaaleed ma laga tegi lahay laakiin maya khabar ma aha meel marka waxaa jirta jarxiga iyo tacdiilka markaad rabta inaad sugta laakiin yaxya bnu maciinaad jarxi ka soo naqlisay inuu sugnaadaa lagaa rabaa jarxigaas yaxya bnu maciin inuu ka sugnaado marka marka la soo naqlinaayo waa riwaayo waxaa loo baahan yahay in la sugo horta ma ka sugnaaday ibnu maciin masamaya waa baaraynaa haddii sanadka nin kadaab ku jiro ma la tixgeliyo waa daciifa laleey sanadka walidaalika jarxigan kama ansixin ibnu maciin markaan dariiqiisa ou sugnaado ibnu maciin ka sugnaadaan laakiin waxaa la leeyahy ibnu maciin can ariiqi اlijtihaadou ku keenaye can ariiqi اlkhabar kuma keenin marka taa in la fahmay u baahan tahay ayb watucrafu الثiqaةu btansiisi min raawin wadikrin fii muؤalafin zukin watucrafu waa la gartaa aلiqaةu iqadii baa la gartaa qofka iqanimadiisa bitansiisi baa lagu gartaa caddayn min raawin raawi xaggiisa raawi iyo wadaakirin iyo wadikrin sheegid fii mu'alafin lagu xusay mu'alaf mu'alafkaasoo zukina loo ogaaday la ogaaday ufrida in loo gooni yeelay lihiqaati loo gooni yeelay ow amase takhriiji multasimin mid laasimsaday soo bixintiisa multasimi sixati sixa mid laasimsaday soo bixintiisa fi takhriiji fi ta'liifi uu ku soo bixiyo kitaabkaas halkan wuxuu ku leeyahy qof inuu iqa yahay maxaad ku ogaanaysaa maxaa ku ogaanaysaa buu ku leeyahay watucrafu iqatu waxaa lagu ogaadaa bitansiisi horta in la caddeeyo fulaanun iqatun layidhaha min raawin raawi xaggiisa laga caddeeyo ou tawfiiqiyo raawi halba ha ahaadee waa soo marnay wadikrin iyo xusid xageen lagu xusaa fii mu'allafin kitaab mu'alafkaas oo zukina la ogaaday ufrida la ogaaday in loo gooni yeelay lihiqaati loo gooni yeelay kitaab hiqaad bis loo gooni yeelay in hiqaadda keliya lagu soo arooriya isaga lagu dhex daray magaciisa waa laga fahmaa waaqahu fulaanun baa leeay nin kitaabka alif ow takhriiji multasimi sixati mid sixa laasimsaday soo bixintiisa isaga xadiid uu warinayo soo bixiyey fi takhriiji fi tasniifi kitaabkaasu ku soo bixiyey marka kitaabkii sixada lagu laasimsadaa lagu soo bixiyey maalan bukhaari oo kale saxiixiisa saxiixiisa muxuu laasimsaday sixa soo maaha ninkii uu marka bukhaari saxiixiisa ku soo dhex saaro laakiin laba waayo dadka bukhaari saxiixiisa ku jiro kuwana waxaa la yidhaha waa min baabi almutaabacaadu uga bixiyaa kuwana min baabi alixtijaaj walusuul kuwa ixtijaajka iyo usuulka uu ula dan leeyaha laga wadaa ee nin maqruun iyo mutaabic isagoo ah uu soo saarayo lagama hadlayo kuwa bukhaari marka uu sulbulkitaab ku dhigo ou xujaysto oo istishhaad ma ahane aslulkitaab uu ku keeno kuwa noocaas waxaa la dhahayaa waaqahu lbukhaariyu waa la dhihi karaa saxiixu ibni khusaymo kale ayaa ninkii uu ku daray cinda bni khusayma iqa waay ninkaas waa dhici kartaa marka cindahu inuu iqo ka noqdo hayruhuna agtiisu daciif u kadala baara markaas baxi baa la samaynaya macrifatu man khallaa min aiqaati qofkii isku dardarmay oo isku dardaray axaadiidtii wix isku dardaray oo min aiqaati ka mid a ay man ikhtalada min aiqaat ikhtilaad qofka uu ku dhaco ikhtilaadku dabcan waxaa weeyaan waxaa inuu daari yahay iyo inuu wax u qaybsamaa iyo midaan daari ahayn midka aan daariga daari'a aan ahayn waa midka raawigiisa sayulxifdi la dhaho waa nin sidiisaba u dhashayba hadduu wax yar xifdiyo ka soo bax markii layidhaha isku dhex dardara ikhtilaad oo marka asli ah waa kaas qofkiisa asagoo xadiidkiisa waaba daciif midka daariga ah ee soo darriyo weynaanaa keeni karta waa yeelnimo waxaa keeni karta indhala-aan waxaa keeni kara waxyaaba badan kutubtoo ka gubato ikhtilaadka daarigaa marka in la barta muhiim waayo dadka uu ku dhacay hadhowna marka waxaa lagu kala garanaa riwaayat اlmukhtalid ninkan goormu ikhtilaaday kutubtaasaa qorayso yaa qabla alikhtilaad ka wariyey keliya yaa bacda alikhtilaad keliya ka wariyey yaa labada waqtiba ka wariyey haddii lasoo helo qole qabla alikhtilaad bis ka warisay riwaayatuhum can hada almukhtalid saxiixa waa markaas bacda alikhtilaad keliya niman la kulmay haddii riwaayadooda lagu arkana riwaayada waxay noqonaya marduuda kuwo waxaa jira qabla wa bacda ka wada warinayo waas khatar waa isku dhex daraya qabla alikhtilaad muu ka wariyey bacda alikhtilaad muu ka wariye waa in qaraa'in la raadiye haddii la waayo qaraa'in yutawaqaf waa la istaaga marka kutub badanna waa laga alifay xaazimi baa ka alif uu leeyahay waxaa wax ka alifay sidoo kale waliyudiin alciraaqi ciraaqi wiilkiisa waliyudiin alciraaqi abu zurca ayaa ka alifay ayb wاlxaazimiyu xaazimi allafa wuu alifay fii man ayuu ka alifay qof sha'nigii khallada isku dardaray min ahiqaati xaal uu hiqaadka ka mid yahay aakhiran kolkii dambe isku dardarmay fausqida markaa la riday xukunku waa sidee marka walxaazimiyu xaazimi allafa wuu alifay fii man ruux ayuu ka alifay sha'nigiisa khallada isku dardaray min ahiqaati xaal uu ka mid yahay hiqaadkii aakhiran wakhti dambena isku dardarmay fa usqida markaa la tuuray maa xadaثuu fi اlاkhtilaaطi ow yushak wabاctibaari man rawaa canhum yufak maa wixii xadaثuu fausqida la riday maa wixii xadaثuu ay xadiiثeen fi اlاkhtilaaطi ikhtilaaط dhexdiisa ow amase yushaku wixii lagu shakinaayo qabla اlاkhtilaaط mse bacd اlاkhtilaaط wixii lagu shakinaya waa layska celiyo waa layska tuuray wbictibaari man rawaa canhum see lagu ogaana fausqida wuxuu yidhi waa la tuuray maa wixii xadaثuu ay xadiiثeen fi اlاkhtilaadi fii zamani اlاkhtilaadi waqtiga ikhtilaadka ow amase maa wixii yushaku lagu shakinaayo wabictibaari man qof ictibaarintiisa rawaa wariyey canhum mukhtaliiintan xaggooda ka wariyey yufaku waa lagu yani waxaa weeyaan yufaku waa lagu ogaanayaayo waxaa looga fakanayaa waxaa looga fakanayaa marka shakiga iyo iltibaaska wabictibaari man qof eegitaankiisa rawaa ka wariyey canhum iyaga xaggooda ka wariyey yufaku yaa markaa waxaa looga looga fakanayaa marka yacni shakigii jiray yaa looga baxayaa kabnay abi caruubatin wa saa'ibi ina abu caruuba iyo ina saa'ib oo kale saciid bnu abi caruuba saciid bnu abi caruuba qabla alikhtilaad waxaa ka wariyey khaalid bnu اlxaariث rawx bnu cubaada cabdullah bn اlmubaarak cabdulwahaab aلthaqafi kuwaasaa la yaqaanaa qabla alikhtilaaday ka wariyeen riwaayatuhum canhu صaxiixa wsaa'ibi acdaa bnu saa'ib waa acdaa bnu saa'ib aلthaqafi qabla alikhtilaad waxaa ka wariyey keliya ayuub xamaad bnu zayd zaa'idaة bnu qudaama zuhayr ibnu cuyayna thawri shucba zuhayr wabacda alikhtilaadna waxaa ka wariyey ismaaciil bnu culaya jariir bnu cabdilxamiid adabbi iyo khaalid bn cabdillahi alwaasiti moxamed bnu fudayl raggaan o dhan bacda alikhtilaad waa eeg sooma ka siin marka wabictibaari man rawaa canhum yufaku haddaad kala taqaanid waxaa looga fakanaa marka shakigaa looga fakanaa iyo tawaqufkii wadakaruu way sheegeen rabiicata rabiicay sheegeen rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi ayay waxay ku dareen mukhtalidiinta laakiin lagu noqoye ubiya waa la diiday arrinkaas ma isku darmin baa layidhi ikhtilaadku marka waxaa aad u qoraya sharxu cilali tirmidiga oo ibnu rajab qayb dhan oo kitaabka labadiisa jus jus ka mida qayb dhan buu ku soo qaadaya intuu soo qaado ayuu bacda alikhtilaad yaa hebel ka wariyey qabla alikhtilaad yaa ka wariyey meesha aad looga helo meeshaas waayb aad loogaga faa'iidaysan karo ayb wabilahi towfiiq sal allah waslaamu calaa nabiyina moxamed wcala alih saxbi slm